Wafdi ballaaran uu hogaaminayo xildhibaan maxamed dhakuul oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayna ka mid ahaayeen wafdiga madax kaloo la socotay kuwaas oo kala wasaaradda caafimaadka iyo maamulka boosaaso iyagoona si wadaajira u dhagax dhigay MCH-ka cusub ee laga dhagax dhigayo deegaankani haddaba guddoomiyaha degmada boosaaso iyo iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka bari iyo odayaasha dhaqanka warbaahintaasi wadaajira ula hadlay ayaa ballan qaaday in sida u dhaqsiyaha badan loo dhammaystiri doono MCH-kan sheegeenna in baahi weyn ay u qabeen bulshada deegaanka gudoomiyada degmada boosaaso xildhibaan maxamuud dhakuul agaasimihii guud caafimaadka dhammaantiin waa mahadsantihiin isuduwihii dhammaan martifada kale namadoonada aad baad u salaamantihiin soo dhowaada joognaa dhagaxdhigii m c h-ka deegaanka yalho oo runtii aanu hadda ka nimid xarika jarka iskoolka waxaan rajaynaya insha allah siduu agaasimaha guud sheegay sidii iskoolkaas loo dhagax dhigay oo haddana loo xarig jaray muddo gaaban in sidaas si la mida muddo gaaban insha allah aynu isugu imaan doonno innagoo xarigga ka jarayna furihiisina la wareegayna m c h-kan wasaaradda caafimaadka waan uga mahad celinayaa runtii inay ballan qaaday m c h-kan min bilowlaa dhammaad ilaa shaqaalaha ka shaqayn doona waan uga mahad celinaya wasaaradda runtii shaqa adag bay dadka deegaankaba u haysaa runtii deegaanku xaruntan oo qaybta bannaanka ah baahi weyn buu u qabay waxaan aad ugu mahad celinaynaa bulshada isku tashigeeda iyo dadaalkeeda iyo niyad samida in ay wax qabsato ay maaragtay go'aan ku gaadhay annaguna ka wasaaradda caafimaad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno oo xaruntaas maanta la dhagax dhigay oo qareemiddeeda iyo ka qayb qaadashadeeda haddii ilaahay idmo maadaama tii hore ay halti boos tahay waxaan rajayn doonaa ta dambe inay noqoto mid iyadu ka weyn oo oo looga maarmo halti booska haddii ilaahay yidhaahdo iskugu nimaanno si aan u dhagax dhigno xaruntan caafimaadka asaasiga oo runtii ka mid ahayd mid ka mida baahiyaha u waaweyn ee deegaankan uu lahaa haatanna aan dhagaxdhigiisa u joogno waxaan rabaa inaan fursaddan uga mahadceliyo uga faa'iidaysto inaan u mahadceliyo dadka deegaanka oo dabcan ugu horreeya xildhibaan dhakuul oo howshan abaabulkeeda iyo hoggaaminteedaba lahaa iyo guddoomiyaha degmada iyo guud ahaan dadka deegaanka isku tashiga nidaamka isku tashiga haddeer aan ka nimaanay iskuulkii lasoo lasoo lasoo maaragtay furay lasoo xarig jaray oo durba maaragtay maxaa la yidhahdaa shaqaynaya iyo xarunta caafimaadka oo haatan aan maxaa la yidhahdaa u taaganaya xarig jarkeeda wasaarad ahaanna aan ka ballan qaadno